رب العالمين والعاقبة إن إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أصدق القائلين وهو أصدق القائلين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى wuxuu kitaabkiisa ku cadeeyey fasaadka iyo dhibaatadu inay kasoo muuqatay biriga iyo baxriga waxyaalaha ay dadku samaysteen sababteena sidaa u noqotay macnaha waxaa kaga jeeda calamka oo dhan waxaa camimay oo hareereeyey masaa'ib iyo dhibaatooyin biriga iyo baxrigana sidooda lagu daayo culamada qaar ayagoo yidhahdeen biriga waxaa loola jeedaa baadiye ah baxrigana waxaa laga wadaa magaalooyinka laakiin sideeda in lagu daayo ayaa wanaagsan macnaha waxaa loola jeeda ummaddii markay diinta ka durgeen ilaahay biriga lagu nooliyey waxau ka dhigay mid abaaru ka dhacdo colaaru ka dhacdo cudur ka dhaco ciriiri iyo musiibo dhanna ay ku timaado baddana musiibooyin baa alla subxaana watacaala ka sameeyey doomaha iyo maraakiibtu ay quusaan oy shiidaan oo ilaah subxaana watacaala meel kasta ummadda waxa uga keenay dhib waayo wuxuu yidhi abulcaaliya ninka la yidhaha dhulka qofkii alla ku caasiyaa wou fasahaadiyey dhulka leanna dhulka iyo cirka labadaba islaaxooda iyo wanaagooda waa in rabbi lagu adeeco oo rabbi lagu caabudo subxaana watacaala ummaddu waxay marka ka bixaysaa fasaadka iyo ciriiriga waa goorma waa markay diintooda gartaan waxaa cadaabka loo soo saara ummadda loogu dhibaateeyaa bal inay ka laabtaan khaladaadka ay ku jiraan ee alla u tooba keenaan musiibooyinka adduunkan ka dhacaya oo diinta ilaahay looga durgaya waxay ka dhalatay saddex arrimood arrinta ugu horraysa waxa weeyaan jahli can iddiin diintan ilaahay in jaahil dadku ka yihiin oo dadku aysan diintooda garanaynin arrinta labaadna waxay ka timid xubbu dunya wa karaahiyatu lmawt dadku inay adduunka jecel yihiin geeridana ay naceen arrinta saddexaadna waxay ka timid dadku inay jaahil ka yihiin gaayadii allah subxaanahu watacaala darteed uu insaanka u khalqay saddexdaa arrimood markay dhaceenna caalamku waa fasahaaday takriib fara badan baana yimid saddexdaa arrimood waxaa laga bixi karaa caalamkana sharaf iyo qiimo dadkay u soo laaban kartaa kolka ay muslimiintu gartaan diintooda inay tahay diin cizi iyo quwo iyo sharafo saaxiiba sidau allaba u yidhi waacidduu lahum istadactum una yidhi markuu ciziga iyo sharafta ka hadlayo walilahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniina walakina almunaafiqiina laa yaclamuun waa diin cizi iyo sharaf quwo iyo xoog iyo qiimo iyo dagaal u saaxiib ah iyo inay cadowga iska dhiciyaan muslimiintu oysan cadowgooda u hogan laakiin maanta waxay taagantay inaan cadowgeenna u hoganay inaan cadowgeenna addoommo u noqonay in aanu garaweyno meesha nala ka soo weerarayaa meesha ay tahay waxaa muslimiintu ka jaahil noqdeen diintaanu inay tahay diinta loogu talagalay koonka keligeed in lagu hogaamiyo waxaana garaweyna gaayadii rabbi koonka noo keeno ahayd wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun insiga iyo jinniga waxay caalamka u joogaan rabbi inay waxidaan awaamirta alla koonka ku fuliyaan ooy dhulka khaliif u noqdaan waxaana dhulka khaliif loogu noqonayaa rabbi in lagu caabudo xumaanta laga tago oo diinta alla lagu dhaqmo nimanka yuhuud la yidhaha siday noo wadeen oo noo wadeen bay diinteenna tartiib tartiib nooga durjiyeen dad ayagu ay wataan oy gadaalkooda taagan yihiin nagu sallideen amaan kasta say usoo wadeenna masaajidda noo soo geliyeen meel walba way nagu maamulaan walaw xataa kaana fi masaajid illah walaw kaana xataa fi buyuuti illah walaw kaana xataa fi buyuuti alxaram ayugaa nagu maamulaan way nagu maamulaan muslimiintu waxay doonaan diinta kama oran karaan buyuudda ilahay inta tagaan meel kasta waxay ka daadhiciyeen dadka in lagu xiro buyuud iyo xarko meelay ka timan aan la garanayn muslimiintuna aysan iska furfur rabbi dad ka baqa oo diintooda ilaaliya aan noqono sharaf darrada iyo dulliga aan ku jirno aan ka baxnoon xaqa baranoon jahliga ka xurowno xaqaa'idada waxa wanaagga lagu gaari karaya waa in diinta la barto lagu dhaqmo laga run sheego wax kaloo wanaag lagu gaaraya ma jiraan allahna wuxuu qur-aankiisa ku yidhi walan tardaa canka alyahuuda walanasaara xataa tattabica milatahum ilaa aad si dhaba u raacdid kaa raalli noqon maayaan marka haddaan ka umma aan nahay ummadda aanu ka hadlayno luqadeed oo kale waxay nnngu nimankaan nagu sameeyey saddex arrimood saddexdaa arrimoodna waa saddex arrimood oo aad u halis ah looguna talagalay dadka kan in diinta looga durjiyo si mustaqbalka loo helo kiristaanka iyo dadka laadiiniyiinta meelay ku fidaan oo lagu nooleyn karo waa marada ugu horeyse waxaa yani laga shaqeeyey saddex u dalool dalool ama in in la eg ama in ka badan in lagu dadaalo bal in ummadda soomaalida ay masiixiye noqoto sacyi badan baa loo galay sacyiga ugu weyn oo loo galana waa dilka iyo boobka iyo dhaca dadku hadday gaajoodaan meel kasta nafta way la gelayaan meel kastana way iska aadayaan waxaan la cunin oo dhanna way cunayaan oo lagu talagalay arrintaysaba labaad waxa weeye in badan in lagu qanciyo carabta iyo diinta iyo dadkaas diinta inaan ka durugno oon u dhawaano jaanibka yuhuudda ilaa lagu qanciyey qabaa'il ka dhashay dadka inay yihiin yuhuud waxaa laga yaabaa dadka qaar inay annagaa naloola jeeda waxa qolana loolama jeedo laakiin waxaa lagu qanacsanaya oo taariikh ahaan u qoran oo qofka doonaya oo akrisan doona inay jiraan qabaa'il loo ogoonsay inay yuhuudda ka dhasheen asalkooda marka hore dib baa la rabaa in loogu celiyo oo la yidhahdo yuhuudda de waa saasoo falaasay ahaayeen iyo xaggaa ay wahakada waa arrin caadi ah ma aha nin diidi karaa ma jiro weliba waxaa ka dhacday safaaradda maraykanka hadda kahor nin shaqaalo loo keenay inuu yihi dad aan la aan ka dhalanoo nala dhashaa dalkaan degan markaasaa la rabaa in la yidhahdo say ku dhacda iyo maxaa dadka loo yuhuudeeyey iyo qoysas la garanayana waxay deganaayeen jawhar iyo meelo kale oo la yaqaan marka waxaa la rabaa in la yidhahdo innaha dib aan ka siino may dadka inaga yuhuud lagu tegay ninkii rabaa ha ka caro wuxuu raba ha garto xaqaa'iqda noocaa weeyaan arrinta saddexaad waxa weeyaan saraakiisha iyo odayaasha qabiilka oo gadaalkooda acdaa aad u cadow ay taagtaagan yihiin oo ay leeyihiin ordaha socda meesha ayaan islaam ka imaanin dadkaana uqayqaybiya yani yani uqayqaybiya gobol gobol dhib badanna ugeysta saysan u suuro gelin dadka islaamku inay soo kacaan saddexdaa arrimood baa nagu hagsatay ninkii caqliga oo garanaya wuu ku fekerayaa ninkaan caqli ahayn soomaan sidau sidaa ugu fadhiya dushiisa gaaladu qabsan doontaa xaqiiqada nooca weeyaan marka ikhwaani hurdada aan ku jirno aan ka baxno isu jeedka aan anagu isu jeedna aan iska dayno cadowgeenna aan u jeedno on garanna waa cadowgeenu yahay cadowgeenu waa cadowga diinta kasoo horjeeda waa dadka islaamka la carbinaya aan garanayo waxaan weliba si gaara ugu soo jeedinayaa qof kasta oo damiir diineed ku jiro rabbiga ku khalqay ka cabso diinta alla hurdada uga kac acdaadu waxa ay abuuraysana ka fogaw oo diinta alla qofku shaqeeya noqo dadka muslimiinta wanaag ma gaarayaan ilaa ay fulannimada ka xoroobaan ilaa ay cabsida ay cadowga ka baqanayaan ka xoroobaan ilaa ay adduunka jacaylkiisa ka xoroobaan iyo geeri nacaybka waa inaad ogaataa inaadan laba jeer dhimanaynin hal mar baa alla ku dilaya subxaana wa tacaala wixii alla ku talagalay inaad ku dhimataan na ku dhiman doontaa ama gacan bani aadan ku dhimo ama gaari ku dil ama si kale u dhimo sidii alla ku talagalay subxaana wa tacaala bacdama ay sidaa tahay hurdadeenna inta ka baraarugno oo rabbi ka baqano oo gacmaha isku dhegno oo alla si dhaba isugu diidno oo nidhahna xasbuna allah wa nicma alwakiil aan muwaajahayno acdaada diinteennana aan dib usoo noolayno aan ogaano gaala inay ku talagashay saa inala ku baabi'iyo koox badan ha lagu baabi'iyo oo doomuhu markay quusaan yaan wax laga qabanin ciidanka gurmadkana hama aadi karta ha la yidhaahdo koox hub inta la isugu dhiibo baabi'iyo ha la yidhaahdo kooxna inta utagaan hayr yani red cross iyo belayasaydan ama hayr yani united nations ha yidhahdeen lubahaan idinka garrawxaa ma jiraan saraakiisha loo diraana nin kasta oo sargaala inta gaar uga ula hadlaan oo united nation ka socoto adaa fiican hebela xun ha yidhahda ha isku buusgareeyeen saa arrintaa ku socoto annaguna aan sidaa uhognan oo nidhaahno wax ma jiraan waxaan ogna qolo kasta oo mucaawino geydaa qabiil bay inta la shirtay jiraa qabiilkaagaa fiican oo qolada kala xun qolo kasta oo mucaawino geydaa sidaa la saxo kana way la jiraa kana wuu la jiraa kana wuu la jiraya markaasaa la waxba saasa yahay kulligii u yeerta ururo tansira loogu yeero meesha ururo tansir inta loogu yeero wax walbana aan laga hogto rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala ninkii diidi lahaa iyo ninkaan diidi lahayn iyo ninkii ka caroola iyo ninkii kalaba gaaladu waxay u takdiidideen dadka dalka soomaaliya kulli in la siiyo nasaarada ama yuhuud ha noqdeen ama qolo ka hada in loo qaybiyo u takdiididay haddii la sii kari waayana maamulka dhan dadka gacanta ku haya inay talyaana iyo ingiriiska wax lamida noqon way ku talagasi ama diida ama ha diidinina yani nin kasta ama hadi laakiin arrinta u qoran waa sidaa waxayna ugu talagaleen ururka kaniisadu inay halkan ku yaraadaan oo ay ku yaraadaan north eastern kenya iyo ethoopia iyo soomaaliya ay ku yaraadaan soomaalida iyo eritreyanka dadka ordinalkooda islaamka yahay si ay u suura gasho masixiyadda inay ku fito ordaha soo weydiiya buus isagaaba idin jeega meel kale aadinida kuwii yani de ordi jira away dimuqraadiyada soo weydiiya xaqiiqadu nuuxa weeyaan waa marka run rabtaan haddana run rabina nin walba ha yidhahda tolkayga iyo gobolkayga wax laga sheegay goboladiina ha gubteen waaba gubteen wax ka soo baxayaana ma jiraan fasaadkii aan gacmaheenna ku keensanana meel walba yimid waxaa jira afar yaa badan oo xadiis ahaan marka u jiro yani daciif ah oo mucjam sagiir ku qoran lidabarani xadiis ahaan sanadka uu kusoo ororo waa daciif oo hal nin baa marfuuc ka dhigay ninka isagana waa nin aan aad loo qabsan karin oo culamadu ay yidhaahdeen waa daciif alxadiis wuxuu aad u cabirayaa dadkanagu waxay ku dhaqan yihiin wuxuu oranaya cabdullahi bnu cabbaas waxaa imaan doona aakhiru zaman marka la gaaro qoon wujuuhdooda ay yihiin wujuuhum wujuuh alaadamiyiin xagga wejiyaalka aadamika ah weji bani aadam bay leeyihiin wa quluubum quluubu shayaadiin buu yihi quluubtana shayaadiin ka wada ah yani qalbigooda dhan shaytaan wey bani aadam bay ogyihin way isu qasrayaan khalaas waana shayaadiin waxaa intaa u si dheer ba yidhi wa amthaalu di'aabi dawaari bahallada waraabayaalka la yidhaah oo wax boobay la mid yihiin say isu boobayaan iyo sida ay wax yeelayaan laysa fii quluubihim shayun min alraxma quluubtooda in yar oo naxariista kuma jirto safaakuuna dima waa dhiigdaadin badan yihiin dil iyo dhaca ayaa ku badan haye meel kale yaani laakiin asarka asaga ah oo marka uu marfuuca noqday daciifka ah bal eeg dadkanaga ku tijaabi haye wax yar oo naxariista qulubtooda kuma jirto in yar oo raxmada waxaa kaaga sii daran buu yihi layaruun layaruuxuuna can qabiixin in taabactahum haddaad raacdid in yar oo xumaana kaa ilaali maayaan wax kasta oo qubiya qubxiya waa kugu xambaarayaan falka aad ka dhalatay meel kale ha aadina u tag haddaad is tidhahda laba oday oo reerkaada kamid a la sheekayso wax kasta oo dembiya inay ku geliyaan bay ku dadaalayaan lagama yaabo alla kacabsi inay kuu dardaarmaan lagama yaabo inay ilmahada diinta kudha kuu dardaarmaan afar iyo labaatan kasta inay dad kuu xantaan oo bakti kaa buuxiyaan bay kuu dardaarmayaan saacadna lagama yaabo inay qubxi kaa ilaaliyaan xumaanba midda midda ay ka dambeeya kugu xambaarayaan muxuu yidhi kolkaas waxay kaloo kugu samaynayaan buu yidhi intaa intawaarayta canhum iktaabuuk markaad ka qarsoontid meeshay joogaan way ku xamanayaan markay joogaanna waa ku qoslayaan inta haddana dhegaysanaysa ma ujeeda hoteelada markay tagaan saddex dalo laba dalo waxay leeyiin kii waa lama ogey reer hebel buu ahaaday wahaa kada sidaasay samaynayaan wax kaloo meesha yaallaa ma jiraan wahaa kada yani waa qariib mar alla markay kaa qarsoomaan xantaaday ka shaqaynayaan iyo wax alla wixii ceeb ah ood adigu leedahay marka horena waa waa lagu horjoogi waxau yidhi wain xadatuuka kadabuuka hadday kuu sheekoonayaanna been bay kuu sheegayaan waxaan waxba ka jirin oo wax yiin la oqoon bay kuu sheegayaan wain ictamantam qaanuunka haddaad aamintidna waa ku khayaanayaan khaa'iniin aday wax kasta u dhibatay waa kaa khayaanayaan hadal looma aamini karo xoolo looma a wax loo aamini karaa ma jiraan waxaa usii daran buu yihi sabiyum caarin canugooda sabigaa waa sariir sar badan canuga sabigaas ilmaha naga sabiyaalka laa ilaha illa lah weydi orado tv-ga iyo daar dhex meesha laga daaro waa yaqaan laakiin marka la yani gabar cayaaray soo garan sida laysu jajabiyo waa garanaya kaalayo laa ilaha illa lah hotay ma garanayo haye maano assalaamu calaykum ma garanayo bay bay iyo macanisa iyo waxyaala waa aad u garanaya cilmahooda waa sariiriin waxay og yihiin iyo waxay hayaan malahan waa qariib hadalka asaga ah haye bal waxaa lagu shaqaysanayo si arrinta u taalo waxaa kasii daran bu yidhi wa shabaabun saabiq axadkooda shabaabka waa mid aad iyo aad xumaanta ugu xeel dheer oo aad iyo aad ugu baxdooy ah oo kusii xeel dheeraya shabaabkooda kooda da'da yar waa shabaabka soo kacay sida laysugu dhiibo yani latin yani latin america iyo baralsoonaka wuu garan gabar gafur cagaaran la isugu qoro oo been iyo barabagaan iyo bakti looga shaqeeyo waxba waxay ka yihiin aad bu u garanayaa wanaagna ma yar wa sariquhum laa ya'muru bimacruufin walaa yanhaa can munkar odagooda ninkooda odaga oo gaboobay wanaag hal maalin ma amrayo ma amro xumaanna ma reebo suyuuqdeenna iyo odayaasheenna iyo cirowlayaalkanaga bal hal nin oo wax ku amra kaala kasheen oo wanaag kuu sheegaya sala iyo laana iyo reer hebel nala ka gaara mooyaane wax kalaba lan kuu sheego haye bal waxa uu kuu sheegaya kaa aragta u yaaliy oo rabbi ha laga boqo subxaana watacaala arrinta aan ku sugana khatar weeye waxaa kasii daran bu yidhi walmu'minu fiihi mustadcaf axadka mu'minka oo dhexdooda ku jira waa la daciifsadaa waa la dullaystaa ninka mu'minka oo iimaan leh oo dadkaa ku dhex nool waa la dullaystaa maxaa lagu hayaa dadka diinta shabaabka caalamka islaamka ka soo baxo diinta xarakaadka dib usoo noolay maxaa lagu hayaa maxaa lagu hayaa see la yeelaa haye dib ugu laabo adduunka dhan kusoo wareeg intuu tilada egyahay meel kasta muslimiinta ku nool oo diinta doonaysa madaxa laga garaaca ayadoo sidii fircoon la oranayo yani waxaan ka baganaya an yubadila diinakum inay diinta idinka bedelaan iyo inay fasaad ka shaqeeyaan iyo ayadoo la oranayo waxay doonayaan mulkiga iyo madaxnimada wax kale aysan jirin madaxa laga garaaca oradoo adoo diinta say tahay ugu dhaqmaya falkaaga dhex tag sida ay ku ahaaneysaan ay ku dulayaan ad aragtide nin sharaf ku dhexle ma tiro reerkiisa oo diin ku dhaqmaya haddaad diin ku dhaqmayso maya haddaadan diin ku dhaqmayn ood munaafiq tahay laakiin dhexdooda qaymaad ku yaalan waa dhex joogi kartaa ay laakiin haddaad diinta ay run kaa tahay ma ku dhex noolaan karti bal iskaba dhaaf ihaanada mid ugu dambeeya kugu samaynayaan waxaa lagugu yidhi hadalka iyadoo lasii wado alcaliimu fiihim qaawin axadka dulqaadkoo dhexdooda joogaa waa mid musiiba ku dhacdo oo qaawin ah baadiyo u aday ay u arkayaan dulli aan waxba ahayn waxuu yahay malahan saasay u arkayaan walaamiru fiihim bilmacruufi mutaham axad kasta oo macruufka amro munkarka reebana waa mid mutahama waa la duulay waxa ula jeeda wacdigaba waa sidaas mimbarka iskama taagno diin ma sheegno ilaa aan sheegno mutaham tuhno maya lacag oo qaataay maya dollar meel ka socdaa maya reer hebel u shaqeyna maya xaggay ka dhacdo hakada haye waxaad moodaa warkan maanta la sheegay nin maanta jooga ma isku sheego waxaan waa khariid haye maanta la sheegaya waa gormay he war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala waa mut nin kastoo wanaag sheega waa mid mutahama tuhma calaamadusaalana kusoo qoran wadaadadii waa laya waxaa yidhi waa laleeyahy waa dhamaatay waxaa intaa kasii dambeeya uu yidhi walfaasiqu fiihim yani musrif axadka faasiqa ah oo khaa'inka ah oo khamarjiga ah oo kamr- khamriyacadka ah oo kayiraha qaadcunaha ah oo qurunka cuntada u yahana waa mid saraf saraf leh qiimo badan ogonyahankii waa kuwaas meelaha waxay la orordayaan odayaasha nabi gawaarida hore ugu sii sidaan waa saraakiishii gaalnimada ay oo kufaar tahay horey ku sii sidaan ogaaskii xidda iyo nabadoonki xidda iyo sargaalki xidda saasay ku hayaan waa kerkerayaanba musrif ninba ninka u ka faasiqsan yahy waa ka jecel yihin oo ka dhig ka dhigi cabsan yahay way ka jecel yihiin ninba ninka u ka khayrsan yahy waa ka jecel yihin waa xaqaa'iq waa arrin iska cad si xaalad u taalo wuxuu yihi assunnatu fiihim bidca walbidcatu fiihim sunna ummadda dhexdooda sunnadu waa ka bidca bidcaduna waa ka sunna markay sidaa dhacdo fa cinda dalika yusallitu allahu calayhim siraalahum waa kuwa nala ku diray ummaddu markii sidaa ku sifowdo waan kusoo sifownaye waxa alla ku sallidaa kuwa ugu sharta badan oo ugu khayr ka daran baa maamulka iyo dilka iyo dhaca gacanta loo geliyaa sidaa markay noqda fa yadcu khiyaaram culamadooda iyo khiyaartooda dadka xoogaa masaajida u dhow ayaa alla baryo falaa yustajaabu lahum waxba lagama aqbalo waxna lagama yeelaba see looga yeelaya intaabay kusoo sifoobeen haye marka uu xadiid yahay waxaa laga wariyay cabdullahi ibn cabbaas waxuu marfuuc ka dhigaya nin la yidhah waxaa ka dhigaya maxamed ibn mucaawiya waa daciif alxadiid dariiqa uu marfuuca ku yahay lama garanayo mucjam sabiir dabarani baan mucjam sabiir ku qoray laakiin hadalka uu sheegaya hadal qariiba weeyaan waa sida uu warkaas u warramayo caalamka uga jiraa ikhwaani hurdadeena inta ka kacno dad diinad aan noqono dadkanaga aan badbaadino kufriga iyo diinta aan ka badbaadino maanta iyo waxaa jira aan ka badbaadino yaanana raalli ka noqon shuuciyada iyo saliidyada iyo sayuunada waxay maleegayaan waxaana allah weydiisanaynaa nasri deg dega inuu nasriyo axadda axad baa la sheegi jiray iyo waxaana waa arbacisayin arbacadii la sheegi jiray axadii baa nagu dhacdaba reer caad ayago waaba la baabi'iyey annaga nalamana baabiin arbaciina sanata yatihuuna fi lardi yatihuuna fi lardi waana haysata kaaga dana nimanka malacir iyo waxaa loo soo daadi jiray hilbo annaga malacirki iyo hilbihiina ma haysano arbaciina sanata yatihuuna fi lardi meel aan ku noolaanana waa garanaan iyo meel la aado waxa sidaa noo wareeriyana waa diinteena saan ugalnay aan diinteena dib ugu soo laabano allahuma ajcalna min ahli ljanna walaa tajcalna min ahli nnaar nacam yuhuuddu waa ibliis oo kale waa ummad sariiraha xagga caqiidada oo shar badan waa ummad shar badan xagga akhlaaqda waa ummad shar badan xagga mujtamacaad mujtamac ahaan waa ummad shar badan dhinaca fakerka iyo makriga soo garamaysaan nimanka masiixiyadana waa sidaa dad yuhuuda ayaa saa u daberaya maamulkan wada gadaal wax kasoo samaynaya mana laga yaabo danta weyn oo laleeyahay yaan islaamku isu imaanin islaamku inaysan isu imaan si loo helo oo arrintan loo gaaro oysan waxba u qabsanin waxaa la sameeyey saddex waxyaalood waa marada ugu koowaade waxaa la yidhi dadka islaamkaa saddex qabiil bay ka kala socdaan oo waaweyn ha loo qaybiyo wixii hawiyey ha raaceen wixii isaaka isaaq ha raaceen somalilanti xanaagays ha raaceen wixii kale reer koonfurkooda ha ha raaceen xag hala kala tago nin nin utegi karaa ma jiro qabiil qabiilkiisa wadaadadiisa utegi kara malaha ha la yidhahdo qoladan wadaadadu waa saatan kida kida sidaa ma ma ahayd arrinta haddana ha laysku sii daro ka xaraka ahaan ha laysugu sii diro yaan waxba natiijaa la gaarin waxba wanaag waysan imaanin annaga laakiin fakerkan si aan ku garan lahayn baa lala'yahay saas aan ku garan lahayn wallahi uma wallah waxaa lagu talagalay shan sano inuu dagaalku ka socdo soomaaliya shan sano si talyaanigu u yimaado odayaasha siyaasiyiinta o dhan markaad la sheekaysatana mid kasta waxay ku welaya quwad siyaasiya in la quwad ajnabi in la keeno mooya nabadgelya ka dhalan maydo hadalka annagu markaan shegnayna waa ka caroonayaan danta dhan oo laleeyahana waa inuu talyaanigu meesha yimaado dan kala ma jirto danta dhan oo ku jirta meesha saas weeyaan khidadaana talyaanigaa daberay waxau kaloo saxiixay shan sihiix yani saddex heshiis talyaanigu in dow yani badda soomaaliya kulliga kalluunka ay ka dhamaystaan ruushka yani dooma ka socda iyo jabaanka iyo dawladaha reer galbeedka qaarkood waxa kaloo lagu talagalay wax alla waxa suna oo kimikaala in badda lagu sugo haye waxa kaloo lagu talagalay in la geeyo caano sumaysan iyo daawo suma ku jirto iyo hayrka raska qola ka socota oo dadka lugaha ka goyda dumarkana la siiyo cunto aysan dibdam u dhali doonin oo ama daawo ama caano ah sida kuwa meelaha laga gudbinayo oo kale sheekadaas waa sheeko caalami ah haddii aad indhaha istiri lahaydeen iyo haddaad dantiina ka tarsan lahaydeen iyo haddaad inta carootaan dhihi lahaydeen wadaadkii siyaasoo lugaha la galay siyaasan diinta islaamka dhan ayaa siyaasa haddaad dhihi lahaydin adinka la weye haddaad dhihi lahayd siyaasa lagu hadala goo xagga la yimi ma jirto sheeko weyn baa meeshaan ku jirta dad rabbigood ka cabsada oo diintan ilaaliya aan noqono haddaan la yeelin soo maahan qubxigu maalinba maalinta ka dambeyda way sii kordhayaan islaamka burburkiisa soomaan islaamka gaaladu khiday u dejiyeen waxaa la ogayay muslimiinta in la baabiyo kiyaankooda in lagu talagalay oo aad loo tirtiro nimanka ruusiya la yidhaahdo boqol kun oo muslimiina oo isugu jira culamo iyo musaqafiin ayay dileen kun iyo sagaal boqol soddon iyo afartii turkistan waxay ay qabteen kun iyo sagaal boqol soddon iyo sagaalkii konton kun oo muslim ayay xidheen xabsi bay dhigeen waa lagu soo socday dawladaha islaamka sheegayana waxaasa loo gudbinay inay sidaa yeelaan inay sidaa yeelaan waxayna dhaheen dadka islaamiyiinta mid la dilo iyo mid la xidho iyo mid dalka laga musaafiriyo ha loo qaybiyo sarafka muslimiintana ha lagu cayaaro afar iyo labaatanka sana waxaa la isku dayayaa in la tarwiijiyo muslimiinta si loo baabi'iyo turkistan waxaa ka carartay kun iyo sagaal boqol toban iyo sagaalkii ilaa iyo laga soo gaaro kun iyo sagaal boqol iyo sideetamaadkaa la yidhaha laba milyan iyo bar muslimiin ah oo magac islaam isba sheeganaysa hadalka halkaa ku qoran laftigiisa hadal lamida ayaa waxaa adeegsaday ururka kaniisadaha waxay yidhaahdeen waa in geeska africa ay ku yaraataan soomaalidu waana inay ku yaraadaan dadka islaamka eritrea loo yaqaano si masiixiyadu xoog u hesay u fido khidadii ugu horreysay waxaa laga fuliyey maamulka dalka khidada labaadna waxaa laga fuliyey maamulka halkaa laga samaynayey halkaan waxyaalaha la rabo in lagu sameeyo soomaalida saasaa loogu talagalay hadday dadkaasi meesha ka haajiraan maanta dambe masiixiyiin baa la gei karaa bay yihahdeen ururka kaniisadaha adduunka qoray hortaa ka soo akrista meelay wax ku qoraan haddii kale iswaalwaala say ku dhacdo wadaadku majaajuusa soo ku ogaada ku haya jawaasiinta anagu ma nihin laakin waxa jaajuuska waa la yaqaan rabbi a laga boqo subxaana watacaala sanadkii kun iyo sagaal boqol soddon iyo labadii ilaa kun iyo sagaal boqol soddon iyo afartii saddex milyan oo turkistan ayaa gaajo u dhimatay gaajay u le-deen gaajo noocaas oo kalea waxaana u le-deen ba la yidhaha dalkay ka carareen meel ay wax ka qaataan iyo meel ay wax uga degaan baa la waayey sidaas oo kale loogu talagalay in lagu laayo gaajo dadka soomaalida iyo meelo badan xaqiiqada inay saas haddaan ciyarku dareensiiyo meel kasta oo masiixiyadu ka dirirayso dalalka afrikada dalkan baa looga qaadaa hubka iyo cuntada si qarsoobiyo ayuu umaraa suudan baa la geeya meel walbaa la geeyaa haye masiixiyada dadka la diray halkan baa laga diraa dadka islaamka waxba kama sheegi karaan ma soo qaadi karaan mid walba marihiisa hoos u gelaya uu baqanaya haye waxaa loogu talagalay in afrikada dhan masiixiya la siiyo khaasatan jambu afriqiya dalka dalalka la yidhaahdo iyo geeskaba geeska afriqiya waa yani laga soo bilaabo ethoobia jabuuti xagga usoo wad soomaaliya wahaakada in la kala googooyo oo meel walba malaayiin gaalaa la keeno in laysku daro waxan la sameeyo muddo badan markii dagaalku socdana la yidhaha qaramada madobe meesha soo gal qaramada madobe meesha soo gasho waa meel ilaahay qabri qabri madow wax ka darna soo galeen quruxu ka dhamaatay qur-aanka allahna aan laga maqli karin macnuhu saas weeyaan hala keeno saasay ku socota arrinta marka dadkii arki lahay waxaan indhaha u kala qaadi lahay baa la doonaya rabbigiin ka cabsada rabbigiin ka cabsada oo dad ilaahay noqda oo dad diintan qaata adinka danin kugu jirtaa laa tattakiduu bidaanatan min duunikum laa yaaluunakum khabaala wadduu maa canitum qad badat ilbaqdaa min afwaahim wamaa tukfi suduurum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun ilaah baan ku dhaartay gaalada xumaanta inay ka shaqaynaysa wax kastana waxaa laysku dayayaa in nala ku xumeeyo nala baabi'iyo mesha soo gala qaramada mawla meeshay soo gashay waa meel ilaahay qabri qabri madow wax ka darna soo galeen qurxu ka dhamaatay qur-aanka allahna aan laga maqli karin macnuhu saas weeyaan hala keeno saasay ku socota arrinta marka dadkii arki lahay waxaan indhaha u kala qaadi lahay baa la doonaya rabbigiin ka cabsada rabbigiin ka cabsada oo dad ilaahay noqda oo dad yahudiintan qaata adinka danin kugu jirtaa laa tattakiduu bidaanatan min duunikum laa yaaluunakum khabaala wadduu maa canitum qad badat ilbaqdaa min afwaahim wamaa tukfi suduurum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun ilaah baan ku dhaartay gaalada xumaanta inay ka shaqaynaysa wax kastana waxaa laysku dayayaa in nala ku xumeeyo nala baabi'iyo dhibna naloo geysto maalin kasta laba gobol joogta ha dhahdo waxbaa la sameyn oo xaggii wax ka noqonaysa ilaah baan ku dhaartay danta laleeyahy waa maxay danta soo socota oo laleeya ama garta ama ha garanina fastatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amri ila allah ina allaha basiirun bilcibaad hadallada aan idiin sheegayo in badan waad arki doontaan sida ilaahba u sheegayo subxaana wa tacaala ilaah baan ku dhaartay waad arki doontaan haddaan muslimiintu hurdada ka kicin haddii aan laga tirtirin amaakintan oo dhan waxba ma jiraan fasetadkuruuna maa aqulu lakum wa ufawidu amri ila allah ina allaha basiirun bilcibaad xaqiiqadu nocaa weeye waa markaad run rabtaan haddaad beenbeen iyo barabagan rabtaana meelahaas ku- ku ku meeraysa isbiyaal ogolaado iyo xaggay ka dhacday saasay tahay ilaah baan ku dhaartaan islaam la rabin oo aan xisbigiisa la rajistaraygar la rabin oo aan wax loo qaban rabin oo adduunka inaan diin dadkeeda laga doonayn nin doonayaana ma jiro ninka lagu soo dirayaana waa nin magac islaam sheeganayo oo aan salaada dukan oo aan ilaahay oqoon oo aan diin shaqa ku lahayn magacana yani ka oranaya hadduu doona maxamed iyo cali baa la yidhahdaa saas way xaaladdu maxaa yeelay gaaladu inaysan waxba qaadi karin waa ogtahay cida inay isku- isku dirto islaamka mooyaane arrinta noocaa weeye marka dadkii muslimiinta ay dhibaatada ku dhacday balaarka iyo sida loo baabi'iyey turkistan lix boqol yani lix boqol lixdan iyo lix kun lix boqol sideetan iyo laba masaajid ayaa laga dhiga madxaf lana burburiyey oo masaajid jaamacya ah sheekadaas saasay usoo socotay madbaxada sidaas oo kale jinsibaar bay ka dhacday ayadoo islaamka lagu tirtiray yuhuudduna ay awood iyo gool fara badan ku leed maalin axad ah waxaa la baabi'iyey labaatan iyo shan kun oo isugu jira suyuuq shabaab nisaa iyo atfaal waxaana ka dambeeyey wasiir yuhuudda ka socda waa zanzibar si lo- waxaana loogu talagalay inay ka mid noqoto dalkay hadda ka mid tahay islaamna aan la helin wahaa kada sheekadu sidaas ayay ku socotay waxaa lagu qadaray sideetan milyuun oo muslim inay ku dhimatay qaaradda aasiya oo gacan lagu dilay intaa tiro u dhowna afrikada ayaa lagu laayay marka la isku daro qaybaheeda gacan bay ku dhimatay marka axad walbow istacid lilmowt geeridu way ku imaanaysaa mana kaa maqnaanayso nin alla ninkii muslim ahay oo diin u dhaqaaqayana gacan buu ku tegey ee adoo hurdaya oo yani hogan oo jabaati halkaa ku cunayo waxaasay aan la arkin ama geeridu ha kuu timaado ama hurdada ka kaco hore u baraarugo adaydana kugu jirtaa midaad yeeli laheedba laakiin waxay gaala badan ku qaaday wax alla waxay is- is yidhahdeen diintan waxay u qabaan inay ka takhalusaan saasna way xaaladdu haddaba ikhwat alislaam markii arrintii saasay cadowgeena annagu wuxuu ku dadaalaya inaanu faafiyo soomaali aan ka kacna hurdada muslimiinta maxaa lagu sameeyey suuriya lagu baabiiyey afartan kun oo muslim ayaa hal bil lagu dilay xama iyo xalab magaalada la yidhaah waxaa dilay alcadow alwaxiid aladi kaana fi suuriya haye wa afartan kun oo muslim laba qofood kama hadlin gabadh yuhuudda kamida ama faransiis hadday meel ku kursana adduunka iyo cadihiisa waa qaylinayaan may ka hadlaan gaaladu may soo qaadaan maya nin soo qaada iyo nin ka hadlay midna ma jiro haye garo waxaa lagu baabiye jazaa'ir tunisiya libiya lubnaan masar soomaaliya sudan algeria meel kasta waa la gumaaday muslimiintii waxaa gumaanayaana waa wax magac islaam leh waa wa- wasiiro islaam sheeganaya oo isugu tagay jidda oo xaramka dawaafa ya salaada ay xaramka kusoo dukadaan wamaa kaana salaatu cinda albeyti ilaa muka'an wataji waa sacab iyo fooriye faduuqu alcadaaba bima kuntum takfuruun bu alla yidhi dhadhamihii cadaabka gaalnimada aad la timida darteed mid kasta silca buu u dhintay ilaah baana weydiisanayna mid kasta inuu silca u dhinto hadduu socon lahanuun la doonin waayo waa cadowga ugu horreeya islaamka gacanta ku haya rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala muslimiintu maxay sharaftooda ku jecelin karaan rasuulku xadiis saxiixa waatu ku ornay idaa tabaayactum bilciina wa akadtum biadnaabi albaqar wa taraktum aljihaad markaad yani ku mashquulsaan ribo iyo xaaraan cun oo aad jihaad iska daydaan sallat allahu calaykum dulla laa yanzicuhu xataa tarjicu ilaa diinikum ilaahay kulli buu idinku sallidaya mana laydinka qaadayo ilaa aad diintiina u laabataan ilaa aad diintiina u laabataan waxaan idin xasuusinaya afka aan ku hadlayo dadka garanayo oo islaamka isku sheegayo masaajidka soo buuxiyo shan qodob baan idin xasuusin oo ay nimanka gaalada haw sheegteen shantaa qodob waxay kala yihiin qodobka ugu horeeya waxa weeye waxaa la doonayaa dadka soomaalida bacdamaa la yidhi boqolkiiba boqol waa muslim shan iyo tobanka sano oo soo socota in la helo ayagoo shan iyo toban diinood ka badan kala wata haddii ay kala wada waayaan calal aqal ballan baan ku qaadnay ayay igu yidhaahdeen niman kiristaanka ka tirsana soomaaliya ballan baan ku qaadnay qabiil qabiil wax dhan baa loo dirirayay in loo diriro masiixiya yani islaam ballan baan ku qaadnay yidhahdeen in ballantaas ayadaa gaaladu dhaqan gelinayso gac soo dhawaynta yurub looga soo lagu soo dhaweynayo arka iyo say dadku u yaacayaan ballantaas ayadaa inay socoto wabilxaqiiqa saasayna ku socotaa saasay ku socotaa ilmaha yurub la geeyo ama lagu soo dhalaya halkay kusoo laabanayaan ayagoo wada masiixiyiin iyo buudiyiin iyo laadiniyiin ah dhaguhuna wada dilacsan yihiin maantaasna waxaa loo diriraya islaam iyo gaal saasay xaaladdu noqon wax dhan baad tirahdeen islaam baan noo waa kida haye xaaladdu noocaas waa midda ugu horreysa midda labaad waxa weeye haddii aadan dadka islaamka faraha ka qaadin oo aada dhibka ku haydaan oo aanad iska dayn ceebaynta iyo dacninta aad muslimiinta dacninaysaan ogowa inay cadowga alla kami kamid tihiin waana sheekada dhan oy gaaladu doonaysay waayo hadallada yuhuudda laga soo wariyey oo laga qoro waxaa ka mid a dad kasta oo loo arko inay diinta ku ad adag yihiin meesha ay ku nool yihiin ummadda ku nool ha la nacsiiyo waa la nacsiiyey haye cadowgu waxay qirayaan saraakiisha cadowga ah iyo dadka qabaailka hogaamiya waxay qirayaan waa cadow eh dadka aaminka oo wax lagu aamina waa ikhwaanka ayagaa kugu odhanay ikhwaan bay ubixiyeen saasay kugu leeyihin haddana waxay kugu leeyihiin mar labaad inay cadow yihiin waxbay doonayaan mid kastoo qaad cunay oon la kulanaa wuxuu nagu yidhaahdaa waxaad yeelaysaan istoorada noosi ilaaliya laakiin maantii dawlad kadaasa meesha isugu keenin isugu kaaya keeninina mid kastoo qaad cunaya wallahi saasuu nagu yidhaahdaa mid kastoo oday ikhyaar umalayn saasuu nagu yidhaahdaa war ummaddu miyaysan khayr iyo baraka midna lahayn miyaana ogeyn waxaad maleegeysaan war rabbigin ka xisooda ogaadoo yuhuud ummad u adeegeysaan arrinta saddexaad waxa weeye oo meesha ku ku jirtaa haweenkiina iyo ilmihiina aad gaalada u sallimteen ood u ogolaateen gacanta kudhiga ka qabta haddaad qaba weydaan berrito waxaa ku hortaada inuu wiilku ku yidhaha markaad gabowdo odaga ha laiga geeyo meelaha dadka duqooray waa gabow naga durjiya meelahaas geey meelaha dadka duqooba geeya saasoo berrito kugu oranaya waa kugu oranayo wabillahu kugu oranayo inuu kugu oranaya waa wax xaqiiqaa haddaadan ka fiirsan maanta waxaad gacanta ku haysid axad walbuu rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala aday dan dan kuu tahay arrinta afaraad waxa weeye qabyaaladda aanu ka dhigana diinta caamo iyo culamo naga bixsinta la iska daayo ilaah baan ku dhaartay haddaan qabyaaladda laga tegin inaan dulli laga bixin dulli inaan laga bixin qabyaaladdu waa qurun ee ka taga qof qofka fadli badan ma jiro ilaa cabsida alla mooyaane qabyaaladda isaga taga waa waxay gaalada ku faa'idaysatay hadalka ugu horeeya oo marka ay yuhuudda shaqaynaysaan soo qaadaan muxuu ahaa in qawmiya dadka lagu dhex sameeyo haye waxaa ka dambeeya gaala halaysu dhameeyo sida hala yeelo wahaa kada noocaa weeyaan cadowga arrinta shanaad waxa weeye ha la ogaado axad kasta oo dimuqraadiya ku socda iyo qof kasta oo qabiil u adeegaya oy ugu horeeyaan saraakiisha uu soo tababaray macallimkii muslimka ahaa iyo ardadiisii dadka ay kulle markaa isku jir waa gaalo aan diin lahayn haddaysa alla usooga keenin tawbada waa maftuux haddaysan ka laabanin waxa ay ku jiraan gaalo weeyaan waxay hogaami karaan waxay noqon karaan waxay dhisi karaan waxay islaam yihiin midna ma jiraan rabbi aan ka baqana subxaana wa tacaala indhaha aan kala qaadno diinta islaamka dhab dib ugu soo laabano waxaan allah ka rajaynayaa inuu dhibka naga bixiyo waayo ilah wuxuu qur-aanka ku yidhi walaqad nasarakum allah bibadrin waantum adilla fattaqu llah lacalakum tafkuruun ilahay beder waxuu idiin gargaaro dad yar idinko ah ee alla ka cabsada alla wau noo gargaaraya dad khayr haddaan noqono mu'miniintu dad walaalo weeyaane diinta islaamka lagu socdo waxa yani aad u yaab badan waxaa laga yaabaa in la yidhaha dadka marka hadashid ay caraba sii badato wa idaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum wain yakunuu tasmac liqawlin kaanahum khusubun musanada yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum alcaduwu faxdarhum qaatalahum allah ma yufakuun munaafiqiinta markuu alla sifaynayay waxau yihi waa dad lalabis qurxaano waa weyn oo si u taagtaagan haye markay hadlayaan ikhyaar u ega hadal qurxaana hadda waan la yaaba markay hadlayaan nabadoonada iyo saraakiisha saadiinta markay hadlayaan waxaa isleedahay war ninku waaba nin jirceeso u hadlaya hadal waa firfircoon ya haye ku soo soco kelmad alle kelmadii la soo qaado ya maxay umalayn yaxsabuuna kula sayxatin calayhim aayad kastoo la akriyo dushooda inay kusoo dhacday moodaan munaafiqiinta moodi jirtay war markaan kelmad sheegnaba maxay dadka soomaalidu isugu soo kogayaan oo aad moodaa asaga inaan ku idhi reerkaad ka dhalatay iyo laftaad ka dhalata nooca ah waya maxaad u wada noqotay munaafiqiin kulligiin markaan koonfur ka hadlo amaan camal ama kismaay ka hadlo inta qabiil joogta miyaan ugu magacaabay mid kasta waa isku soo kogayaan markaan somalilan soo qaado miyaan qabiil sheega magaciis mid kasta waa isku soo kogayaan waa yaab mid walba ilaa isagaa xumaanta ku jira marka waa yaabe waxma taas baa hadda qofku kama caroon karo waxasu ku jira isagu xumaantaasaad ku jirtaan ka tooba keena saasaan idinku dhihi lahaa oo rabbigeen ka baqda subxaana wa tacaala oo walaalayaalow saasanu dan nooma ahan ee aan danteenna garanno oo aan diinteenna u laabano oo aan qurunka ka baxno waa haddaan wanaag doonayno waxaan filayaa warka ayaa igu dheeraada waxaan jeclahay marka waxaan raba inkastoonan dhamaynin inaan sheego khidada nimanka la yidhaha tafsiirka nimanka nasaarada la yidhaha dhegaysta hadalkooda waxa uu yidhi ayuha alikhwanu alafdaal walaalahayga diracyaalka oo waxqabtow iyo sumaladayda korkooda ilaahay ku farad yeelay aljihaadu calaa sabiili lmasiixiya inay ku jihaadaan dariiqa masiixiyada oy dagaalamaan dariiqu masiix u dagaalamaanow walaalahaygaasow iyo inay bila magaalooyinka islaamka isticmaalka usii gogol xaaraan oo ilaahay cinaayada iyo ilaalinta ku dhameeyayo shaqadii la idiin diray si fiican baad u qabateen buu yidhi muctamirka isaga ah oo ninkaasi sheegayo waan sheegi doonaa waktigiisa maxaa dhac waan idin soo dhawaynaynaa buu yidhi dantaan idiin dirnay ma ahayn buu yidhi inaad muslimiinta islaamka ka soo bixidaan oo fii kadira xadiirati almasiixiya aada diinta masiixiyadda soo gelidaan ma rabin buu yidhi sidaas waayo axadka diinta islaamka ka soo baxa ee masiixiyada soo gala muslim xaqiiqiya maahayn buu yidhi ee saddex ninkood weeye saddex ninkooda masiixiye raacdou yidhi haye inuu yahay canug saqiir ah oo aan waalid diin bara lahayn allahu akbar waa canug saqiir oo waalid diin bara lahayn waa ilmaha nagii odayaasha nagu xaraf ma yaqaanin islaama nagu xaraf ma yaqaanin naagu maxay diin ka taqaanaa haye odabna halkaas inta farisoolaya anaa odayaal ka joogo nina u eexenayno hade talinayo maanta wixii raba sheegaya haye oo maxaad ku talinaysaa waxaad garanaysaa malahana maba tali kartid nima ilaahay wax ka aqoon diintiisa ma saga tali karaa subxaanaka ya ilaah haye waa canug sagiira oo aan waalid waxbara lahayn buu yihi waa mid wa ima rajulun mustakfin biladyaan ama waa nin aan diimaha qayma la lahayn danta ou leeyahana ay tahay aan waxba ahayn laa yabqa calaa ayr lxusuul calaa quusi dan kale ma doonayo raashinan buu raadsanaya meel alla meeshiis leey waxbaa ka helaysa u geli kaniisadda cunto u doonan guuryada cunto u doonan haye kala siiga cunto u doonan bixiyada cunto u doonan xagga qabyaalada cunto u doonan haye boqorada qabiisa cunto u doonan haye waha kada khalaas waa nin noocaas dan kaleu leey waa ninka labaad ninka saddexaad oo marka fakrigaasa ku bata ninkaas ninka saddexaad oo masiixyada gala waxa wey yihi waa aakharun yabqa alwusuul ilaa gaaya bigaayaati shasi waa mid leh dan leh danaha ay dadka bani aadamka yeeshaan mid kamid inuu gaaro doonaya ama madaxnimou rabaa ama maamul inuu meel un ka qabtu doonayaabu sanda kuxamaalina saas wey madaxda kulligood waxay us uhos us uhos ordayaan waa taliska iyo aqalada shaydaan waa sidaas haye dan ayuu leeyahay marka loo gelinayo marka la siinayo yani chrismas ka qayb waa kada kulligood marka inta hoos tagaan madaxda ay leeyihin adaa jira khayr allah ku siiyo hadda waa fiican danta laleeyahy waa noocaas bu yii waa saddexdaa mid bu yii laakiin annagu waxaan idiin dirna bu yihi saan idiin dirna saa ma ahayn waxaan idiin dirna bu yihi magaalooyinka bilaad lmuxamadiya waa magaalooyinka diinta islaamku ka jirto danta loo la idiin dira waxa weeye muslimiinta ku jirta inaad islaamka kasoo saartaan haddaad marka ay masiixiyadda soo galaan waa karaamaydeen bu yii waa inay masiixiyadda islaamka ka soo baxaan oysan masiixiyada soo gelin oo ay noqdaan khalqi laa silata la billah aan alla xiriir la lahayn akhlaaq islaamna aan lahayn oo aan nolol iyo sharaf midna lahayn saasaan idiin dirna bu yii sidiina waa soo qabateen falilah alxamdu walmina dhalinyaro waxaa soo baxda buu yidhi shahwadooda ka fekeraya oo lacagtay heleen yani calooshooda ku buuxinaya oo haween iyo cunto iyo meel ay muus uga raaxaysaan keliya dankoodu tahay dantaan idin dirnana saasay ahayd buu yidhi isticmaalku dantau leeyahna waa nuuca annaguna saasaan doonaynaa u fiirsan hadalka isaga ah hadalka isagaa fiiriya sabaalka maanta jira maxay yihiin agsarkooda noocaa weeye goorma hadalka noocaasu dhacay hadalka noocaasa waxay gaaladu sameeyeen oo ninka isagaa lala hadlay muctamirka noocaasa kun iyo sagaal boqol soddon iyo shantii waxau ku dhacay qudus ninka hadalkaas soo jeedinayaana yani shirkada ama jamciyaadka tansiirka ayuu mas-uul u ahaa halkaas waxaad ka ogaatay nin kasta oo kaniisa tegey waa nin aan awal ama diin lahayn oo isu dhiibo ayada raacay oo yidhi warkaagaa jira ama waxa weeyaan diintiisana silin bau ku iibsadaa ama waa ilmaha sakiirada oo lagu sheego ama dan bau leeyahy marka ninka kaniisadana tegaya masaajidkana imaanaya saa isu dabamaraynaya wax uu gacanta ku hayaa ma lahan marka ikhwaani rabbi aan ka baqano cadowgeenna aan garanno sidaa islaamka dadki usoo baabi oo khilaafa islamiya soo baabiyey oo intaasoo wadan muslimiinta kusoo gubay kuwii baana gubaya ardadoodayaana gubaysa kuwana hogaamiya kuwii weeye kuwa aan ka dambayna kuwii weeye aan rabbi ka cabsano axad kugu oranaya ilaahay diintiisaan u daminaya kuma jiro mid kasta waa cadow ilaahay waxau ku siirtayana cadow ilaahay cadow allahuna u shaqaynaya aan rabbi ka baqano subxaana wa tacaala waxaan rajaynayaa inaan ku noqono qoladow allah u yihi subxaana wa tacaala in tansurullaha yansurkum markaad alla u gargaartaan bu alla idin gargaaraya aan alla u gargaarno dadka alla u gargaaro diinta ku dhaqmana allah naga dhigo waxaan uga digaya ummadda soomaalida qabyaalada midooba oo dad rabbi yaqaana noqda oo qabyaalada ka taga oo dantiina garta oo diinta ilaahay usoo laabta haddaad usoo laabo weydaan dad ridoobay uguma horaysaan dadka waxaa ku socdo dadka ridoobana ilahay qolo kaloo ku bedeshaan subxaana wa tacaala allahuma aciza alislaama walmuslimiin وأجلنا الشرك والمشركين اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم إننا نعوذ بك من كينيا وقس- وقسيسها اللهم إنا نعوذ بك من الصومال وشبهاتها اللهم إننا نعوذ بك من أهل نوت إسن و... من أهل نوت إسن وجواسيسها يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أقم دولة الإسلام على وجه الأرض كلها واجعلنا سببا لها رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد آمين